gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed ayaa amar ka soo saaray isqabqabsiga la xiriira muranka dhulalka waxauu sidoo kale waqti u qabtay dadka dhulalka ku leh dhulka ka baxsan ringi roodka in ay boosaskaasi ay ku sharciyeystaan muddada loo qabtay gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed ayaa ugu baaqay bulshada inay ka waantoobaan qabsashada dhulka aysan lahayn waxa uuna ugu baaqay dadka leh dhulka bannaan in si deg deg ah ay sharci ugu samaystaan waxaan rabaa halka inaan baaq uga diro shacabka kismaayood qaybihiisa kala duwan baaqaasoo ah ama fariintaasoo ah ee dhulka ringiroorka bannaanka ka ah dadka g b s ta gashtay oo laba digniinoodoo hore la siiyey digniintii u dambeysana ay ku ekayd labiyo tobankii bisha abriil labada kun saddex iyo labaatan qaybo badanna ay sharciyeysteen oo sharcigii dhammaystirteen qaybo kalena ay sharcigii aysan weli dhammaystiran g b s-kana kaga dhigtay xanibaad dhulka ay ku ilaashtaan dadkaasaan waxaan rabaa inaan fariintii u dambeysay oo saddexaad u diro waxaan leeyahay dhulka sharciga intii idinku hadhay dhammaystira oo subarloogii lahaanshaha dhulka qaata muddada u dhaxaysa maanta oo bishu ay tahay labiyo toban ilaa iyo soddonka may soddonka bisha shanaad waa afartan iyo sideed casho yaan ku kordhinay waktigii ku ekaa labiyo tobanka abril ciddii fulin weyda amarkaas oo waxay haysato war sharciyeysta oo dukumentigii lahaanshaha qaata dhammaystiri weyda dowladda hoose iyada oo ilaalinaysa nidaamka dowladnimo iyadoo eegaysa fursadaha shacabka iyo sinaanshaha dhulka waxay tallaabo ka qaadi doontaa dadkaas waxaan laga saari doonaa g b s-ka waardiyaha noqday hadhowna cidna kama yeelan doonaa warkaas waa kama dambays sidaas ha loola socdo muwaadin fadlan dukumentigaaga dhammaystiro oo sharcigaaga qaado sharciga dawladdu ma noqon karo waardiye meel la dhigo ee wuxuu noqon karaa lahaansho qofku au shuruuddii dhammaystirno marka lahaan waardiye yeeli maynee lahaanshaha qaado intaasi waa fariinta aan u dirayo dadka dhulalka g b s-a gashtay lacagihii qaar baxshay oo ringiroorka bannaanka